wata khiyaarta hawada nagala soconaysaa halkaa nagala soconaysaan waa shabakada wararka dhobcom suldaan maxamed xasan ibraahim oo ahaa afhayeenka shirka beelaha lagu dhexdhexaadinayo deegaanka meyagla ayaa shabakada wararka cagdhobcom wadiisay inuu faahfaahin naga siiyo qaabka oo marayo shirkii ama wejigii hore ee dhexdhexaadintu ay ka socotay miyagle bismillahi raxmaan raxiim hadda halka uu marayo shirku shirka nabadeynta ah ee ka socda megaagle waxa weeyaan in uu soo dhamaaday wejigii hore ee nabadeynta waxaa dhamaatay dhaartii ama joojintii nabadeyntii isu dhaarintii intaas baa laga soo gudbay waxaa loo gudbay mafsaada kale oo ah in la gudagalo guddiyadii nabadeynta ama nabdin lahaa labada beelood guddiyadaas oo labada beelood beel waliba isku soo xushay ciddii haweenka u ahayd ee uhadla ka hadli lahayd danaha ama umuuraha ay ka cabanayaan waa number one iyo guddidii dhexda ahayd oo iyana ugarnaqi lahayd in iyana la la magacaabo labada beelood beel waliba waxay soo magacaatay labaatan xubnood guddida dhexdhexaadka ah ee garnaqaysana waxaa la magacaabay shan iyo labaatan xubnood shan iyo lixdanka xubnood waa shan iyo lixdanka xubnood maxaan dhahday hawshaas saaran gaar ahaan talo egoga dhexdhexaadka wax la magacaabay shan iyo labaatankaas toban waa korjoogayaal shan iyo tobanna waxa weeyaan waa dadka arinta maxaan dhahday garqaadaya hawsha keliya waxaa intaa dheer oo daljoogayaal ah salaadiinta garaadada maxaan dhahday dadkii wixii isama ah ayaa duljoogaya oo arintaas iyagana duljooga ka ah ahna meesha mar walba loola soo noqonayo arinta wixii la isla gaadho halkaas ayuu hadda maanta inteeda maraya marka sul waxaa tahay afhayeenka shirka shirkina adaa xiriiriya islamarkaana ka fasanteelag ayaa ka qabta wejiga labaad oo wejiga adaga oo ciyaartii hore ay dhamaatay oo lasu soo noqon doono in uu guul ku dhamaado maxaad ka filan kartaan maadaama iminka walahu ka muuqadaan farxad badan iminka soo xum wejiga hore maxaad ka qabtaan in wejigan dadku aada uga hadlayaan ilahay baan garanaya kusoo noqon doonto ilahay waxaan ka rajeynayna kheyr noqoto sida noo muuqatana sidii la arki jiray malaamixda ama calaamadaha ka muuqda waa calaamada kheyr wey marka ergooyinkii idinkain ka socday hargab aada fara badan xaggey ma goobihiiba ku kala noqonayeen gobolada ay ka yimaadeen sidee u qorshay dhinaca puntland isma kale ay ka yimi waa arrintan dhegeystayaasha ujileec suldaan intaa hadda intaa hadda loo xulay inay gar qaado iyo wixii isan ah isan ah meel kastaba ha ka yimaadeen way joogayaan wixii kale ee dadka aan markaa hadda hawl saa meel kaga qorshaysnayn meelihii ay ka yimaadeen ay ku noqonayso maxaad ugu dambeyn dadka kudageysanaya usheegaysaa ee kala socda shabakada ceeg dotcom ee arrinta inta badan la socday maxaad iyaga adoo soo koobaya aad usheegaysaa waxa aan usheegayaa kolleyba horta inay ku abshiraan in kheyr uu ka muuqdo meeshan iyakuna ay qeyb nagala qaataan maadaama midi midiyuhu inuu qeyb fiican nabadda iyo wanaajinteeda nagala qaato